magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay masjidka mubaarag oo dib u dayactir lagu sameeyey munaasabadda daafurka masjidka mubaarag ee magaalada boosaaso waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dowladeed culamo udiin iyo qaar ka mid a bulshada magaaladaasi culamo udiinka iyo xubnaha kale ee ka qayb galay munaasabadda daafurka oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celiyey cid kasta uu ka qayb qaadatay dhismaha masjidka
todobiitobankii bishii tobanaad laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa ka shaqaynayay guddi toddoba qof ah ay culummada hogaaminayeen sheekh maxamed macalin sheekh fu'aad sheekh axmed yusdaad aniga saciid xaaji yuusuf iyo xaaji hirat toddobadaa qof baa maamulayey dhismaha masaajidka masaajidkan waxaa awoodda dhismaha ka qayb qaatay ugu weyn xaaji ismaaciil ilaah khayr ha siiyo injineerka naqshada dejiyey waa injineer cabdixamiid oo jaamacadda bariga afrika macalinka ah injineerka gacanta ku haya oo dhisay waa injineer sahal waa xanuunsan yahay ilaahay caafiya u soo duceeya alaabta masaajidka marka laga reebo dhagaxa iyo ciidda marka laga reebo kulli waxaa laga keenay dibadda laga keenay
ilaahay subxaanau wa tacaala wakhtigii aan culimmada u yeeray oo u yeeray culimmada masaajidka la duminayey oo aan culimmada dalbayo yidhi kaalee masaajidkaba la duminayaa dhowr saddex sana laga joogaa culimmada waataan u yeeray dadkii masaajidkan dhisay oo ugu horeeyo galah ismaaciil ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa acmaashooda ay sameeyeen in ikhlaas ka dhig ruuxbaa intuu sameeyo acmaal waaweyn masaajid dhees
masjidkan dadkii dhisay oo tijaar iyo injineero iyo dadkii ka shaqaynayay culimmadii iyo dadkii u adeegayay sida xaaji hiirad ilaahay subxaana wa tacaala dhammaan anoon magacyadooda midna sheegin waxaan u baryanaa ilaahay
sideedana meel waliba waxay leedahay la dega iyo lamadegaa meel walba waxay lagu degay leedahay masaajidka waa arkaysaan inuu sidii u qurxusan yahay sida laga dhiga waa arkaysaan waxaa la rabaa labaatan sano soddon sano konton sano afartan sano inkasta ha jire inuu sidaas aan laga bedelin laga sheekeeyey masaajidkan waa masjidu mubaarak masjidu mubaarak oo dibudhis lagu sameeyey waa garan kartaan intii horay ugu tukan jirtay masaajidkii hore oo dhismihii hore ahaa iyo kan oo maantay aynu u joogno furitaankiisa isbeddelka ku dhacay waxaa muhiim ah runtii maadaama laynoo qurxiyey in aynu u dheganuglaanno markaa ragga maamulka ah oo mu'adinka imaamka guddiga si uu inoogu sii qurux badnaado
waxaan ilaahay uga baryeennaa dadkii masaajidka dhisay iyo kuwii u fekeray iyo kuwii ka shaqeeyey dhammaantood inuu miisaanka xasanaadka ugu daro shaqada ay qabteen oo runtii kulligeen inoo wada qabteen
masjidka mubaarag ayaa ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada boosaaso isla markaana salaadaha faralka iyo waajibkaba ay ku ogaan bulshada ku nool magaaladaasi